kulankan oo yeesheen aqoonyahanada iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ninka degmada beledweyne ayaa waxay ugu hadleen horumarinta gobolka hiiraan qaar ka mid a aqoonyahanadii la kulmay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ninka degmada beledweyne ayaa waxay ka hadleen gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo saraakiisha maamulka gobolka aqoonyahanka halkan isugu yimid dhammaan waa islaamintiin salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa mahad iska leh gudoomiyaha maamulka gobolka oo runtii magaca aqoon-yahanka ah nin xusuustay oo runtii kaalinta ay kaga jiraan horumarinta gobolka ku xasuustay oo isugu kaayeeray waana maamulkii ugu horreeyey ilaa laga soo bilaabo burburkii dowladdii dhexe ilaa iyo hadda maamulka ugu na xasuustay aqoon-yahanka xasuustay ayuu ahaa wuu isugu kaayeeray maamulka gobolka maamulka degmada ciidamada saxaafadda dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay kulankan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan filayaa shirkan shir baa ka horreeyey waxayna ahayd muhiimadiisu wada shaqaynta aqoon-yahanada iyo maamulka gobolka sidoo kale waxay baaqyo ku aadan horumarinta iyo wada shaqaynta u soo jeediyeen aqoon-yahanadan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan inka degmada beledweyne howlaheennu waxay iska noqdeen canshuur ha la qaadaa la yidhi halkaa ciidan ha fadhiisto halkaa ciidan ha fadhiisto halkaa ciidan ha fadhiisto wax qorsha ama balaan oo markaas u dejisan na ma jiraan lama xisaabtami kartid laakiin goormaad la xisaabtami kartaa war ciidan ha la qoro intee la qoraa intaas intee la kaafin karaa intaas dhaqaalaheed waxku ka imaan karaa halkaas marka waxaas la isla qorsheeyo ayaa la xisaabtami karaa qofka wax qaban la yidhina uu dhiiran yahu wax qaban karaa arrintaas weeye waxa la isugu yeerayo dhammaan aqoon-yahanada iyo maamulku ha wada shaqeeyaan loo leeyahay madax badan ayaa gobolkan loo soo bedelay joogi jirtay intaas anigu mulaaxadaan samayn jiray mulaaxada waxaa weeye waa remarks yani waxqabadkooda la socon jiray waxaa dhacday in hadda guddoomiyahan cusub muxuu ahaa mataqaanaa cali maxamuud cusmaan cali jeete markuu yimid ayaan waxaan dareemay xoogaa xoogaa iftiina ayaan dareemay anigoo iftiinka dareensan ayuuba noo yeerayba gobolkaan aqoon-yahan ma leeya haa war anugu inan muxuu ahaa inan seexdo ma rabo inan wax qabtaan raba aqoon-yahankaan kaashanaya ila jirka biniaadanka jirka biniaadanka waxaa laga xukumaa madaxa laga xukumaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo ka hadla dhankiisa ayaa waxa uu yidhi runtii waxaan is leeyahay waa dad diyaar u ah inay horumariyaan maskaxdooda iyo waxay barteen la geliyaan deegaankooda laakiin waxay u baahan tahay in lala yimaado hogaamin oo annagu aan hogaamin la nimaado haddaanaan hogaamin la imanna lama kabi karo waxaan isku dayaynaa inaan hogaamin la nimaado talabixintiinana waa yeeli doonaa haddii ilaahay mas-uuliyiintii soo maray gobolka hiiraan qaarkood waxaa lagu dhaliilaa waxqabad la-aan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan waxa uu sheegay in dhaliishu ay tahay mid wax lagu saxayo isdhaliilistu waa tayada shaqada qofka in la dhaliilo maaha cay waa toosin tusaale haddii idan meelahan wax kaaga yaallaan qofka dadka kuugu dhowaa ku yiraa war waxaan iska bi'i ama ishagaaji dhaliilistu horta waa noocaas hala ogaado maaha in la iscaaya adduunka waxaan ugu jeclaa qofka i dhaliila anigoo yidhawlaa meeshan waad ku fiican tahay xaggan kalena waad ku fiican tahay laakiin xoogaa lugtaana si kaa eh istoosi waxaan idinka codsanayaa waxaan hagaajinana inaan nagu taageertaan waxaan qaladnana inaan nasaxdaan bashiir cabdulahi cusmaan idaacadda warsal beledweyne